waa mahadsantahay dhammaan ummadda soomaaliyeed marka hore waxaan leeyahay wax walba maaragtay oo dhacaa inta badan maaragtay ama howlgal la sameeyo ama argagixisada falalka lagu hortagaayo waxaa u badnaan jiray ragga laakiin waayahan dambe afar labaatankii julaay qaraxii gobolka oo laleeyahay haweeneydii naafada ahaydaa fulisay waxaa xigtay haddana in shalay bakaaraha lagu dilay haddana islaam weliba qof weyna dhacdooyinkaas waxaa moodaa marka dhanka dumarka in ay tahay qole weytay dhowrantaha inaanay jirin marka taas waxay abuureysaa anigoo ku hadlayo codka haweenka gobolka iyo kan gabdhaha soomaaliyeed waxay nagu noqonaysaa runtii nabar aada u xanuun badan waxaan rajaynayaa ugu hamriyinayaa ciidamada marka hore howlgallada sameeyey haweeneydan sida hadda aan maqlayno waxay qaybinaysay bastooradaha bastooradaha qaybinaysa ka horna waxay ahaan jirtaan haweeney maaragtay furaha waxa lagu xirto iyo internetyada iyo haywareerinta waxyaabaha wareejisa marka waxaa nasiib darro ah in qofka cimrigaas la eg ayadoo ah hooyo soomaaliyeed inay maaragtay la shaqayso taas marka waxay daliil u noqonaysaa in dhan walbaba uusan rag iyo dumar uusan dulliga iyo cadowga iyo dhan walbaba gabdhuhu aanay nadiif ka noqonayn ayadoo taas ay caddayn u noqonayso falkii shalay ka dhacay bakaaraha iyo afar iyo labaatankii julaay qaraxii ka dhacay iyo maaragtay dhankaan baardheer iyo gabar kaloo iyadana qarax wadoo layiri waa la qarxiyo ciidamadaa ka hortegay waxaad moodaa marka inay inay markaan dhanka haweenka inay u bataan maadaama ay dhalinyaradii wax saameen dhalinyaradii aqoonta xaggeeda u dareereen inay hooyooyinka ka faa'iidaysanayaan iyagoo u isticmaalayo inta badanba dadka dadka u dabacsan duruufaha ku nool ayay dadkaas inta badan isticmaalaan waxaan rabnaa fikirkaas iyadoo ciidamadu ay howlgallo wadaan lagu maaragtay ciribtiraayo haddana qof walba waa dhimanaa kulla nafsin daaqatilmood ilaa ilaahay maahane inta kale ee adduunyada saaran waan banaynaynaa inagoo aaminsan geerida inay xaq tahay haddana aniga waxaa ila habboon ciidamada howlgalkaas sameeyey waa ku ammaanaynaa waana ku faraxsannahay waxaa nasiib daraa in ayadoo maaragtay haweena inay bastoolaba qaybiso la isku dayo muwaadin soomaaliyeed in la dilo mararka qaarkood dadka waxaad arkaysaa inuu leeyahay maxaa marka maxay qabanayeen maxaa loo dilayaa war ummada soomaaliyeed meel u roon aniga ma garan kara khaasatan dadka shacabka ku dhaqan caasimada war haddii nala qarxiyo oo nala dilo hadday dacwo qabaan haddii qofkii wax dilayay intii la arka laga hortagoo la yidhaahdo dawladda dadkay dishaa bastooladaha la dul saaraa marka waxay la tahay inta xun iyo inta san inaan ka hortagno cadowga nuucu noqdo gudoomiye hadda dhacay haweenka oo la ohan jiray haweenku waa nugul yihiin dhibaatada ugu badan ayaga ku dhacdaa wax walba ayada maaratay oo nugulaashaha loo tira jiray haweenkii carruurta in haweenkii ay ka mid noqdaan kooxihii nabadiidka ah oo ay dadka dhibaateeyaan maxaa keenay baa is leedahay waxaa keenaya dadkan waa waa cadow cadowguna noocu doono kusoo adeegsanaya marka haween nugulaasha iyo naxariis way dhamaatay sababtoo ah gabadhii naafada ahayde intaasaa ogeed anagu aan soo wadnaa dililay qaraxii gobolka ka dhacay iyadaa fulisay bini aadan dambe naxariis dambe way dhamaatay qof walba oo muwaadana isku si ama naafaa noqdo ama yu noqon isku siyaa loola dhaqmayaa marka waxaan rajaynayaa haddii shalay haddana haweeneydii kale ee islaanta weynaad aragtay waxaa aragtay samaynaysa iyadoo qaybinaysa rabta in lagu dilo way wiidayna marka hore meeshay soo ogaanayaan waa joogaa ma joogo meeshaan qof dawladda u shaqeeyaa jooga waa wada tiftif gabdhaheena kale maxaa diiday marka anaguna inaan ciidamadeena garab istaagno aniga waxaan qabaa wax la dhoo way nugul yihiin iyo gabdhuhu way jilicsan yihiin iyo waa layskaga soo baxay waayo dadkan dharkeennina way xiran yihiin waana kasoo dhamaatay cidda ay ku soo hartay oy gabbaadka ka dhiganayaanna waa gabdhaha soomaaliyeed laba maadaa laga rabaa marka gabdhaha soomaaliyeed in annagu waxa nalagu sheegaayo ay nagu cadaato oo gabdhuhu ay noqdaan u adeegayaal cadowga xadjirka ah iyo inay noqdaan ama gabdhuhu gabdho dawladooda taageersan cadowgana kasoo horjeedo marka waa cabsanaa iyo haygelin saaqaas iyo wixii ugu jeedaan ka aamusaa iyo haddii wiilkayga uu yahay shabaabaan arkaayaan subaxi canjeelintaan siyaan leeyahay ooy wiilkayga waa waa waa muadinka masaajidka inaan idhaahdo iyo riwaayadahaas way dhamaatay laba qodob ayaa gabdhaha soomaaliyeed maanta la gudboon inaan ka hortagno oo cadow cadowgan na baabi'inaayo ee magaceenna iyo dharkeenna xiran oo gabdhaha soomaaliyeed ku adeeganaya inta nugule masaakiinta ah inaan si isku mida aan ciidamada u garab istaagno oo ciidanka soomaaliyeed la taageero oo ciidamada jiidda ku jira la taageero oo ciidamada howlgallada la sameynayo la taageero oo dadka soomaaliyeed magaaladan maanta caasimada ah wax ka jira oo dhiba ma jira markii la yidhaahdo subaxa dambe waxaa dhacaya qarax kaasoo ay maaragtay siday meel uun ugu dhumanaayeen ugu dhumanayeen awoodaha ilaahiyaa iskale ani waxaan qabaa marka nuglaan iyo waa haweeney iyo bashareeray xiran tahay iyo gaariga waxaa la rabaa askarta jagboyntiga joogto waa inay gaariga tagaan waa inay hubiyaan waa in muraayalaha la dejiyo waa in la baaro waa in aan asxaan laysku samaynin sababtoo ah ya marka laisu geeyo meel ka dambaysa ma jirto meeshii ugu dambaysa waa gabdhaha soomaaliyeed cadowguna gabdhaha soomaaliyeed ay maanta gabaad ka dhigteen annagana waa inaan ogolaano oy gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhaha muslimiinta maxaa loo dhibaa iyo maxaa indha shareerka looga furaa iyo maxaa loo fiirinayaa iyo gabdhuhu waa gabdha muslimiin iyo haddaan muslimiin nahay waxaana laynaayo aan waa gaale aan iska celin aad iyo aad muslimnimadu ma aha in nalagu gumaado diintuna ma aha in diin dadka lagu laayo oo dhiiggeedna lagu banaysto oo maalin walbaba aan murugo iyo tacsi iyo ooyin iyo geerijoog noqono sax ma noqonayso Waad mahadsan tahay, Waa in guddoomiye.
magaalada lagu kala baxo waa amaa qofka inuu dowladda iyo ciidanka taageero hadduusan ahayna fikirkaasu aaminsan yahan waa cadow waa iska celinaynaa Aad- halkaasaan qabaa